بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد bixinta macaaway ay bishu tahay shan iyo tobanka jumcadul uula kun afar boqol soddon iyo afar hijri waxay ku saabsan tahay weeraro kala duduwan oy mujaahidiintu ka furiyeen ilaa afar goobood oo kala duduwan goobta koowaad oo ah afmadow iyo kismaayo oo ah goobta labaad goobta saddexaad oo ah namber lixdan nawaaxidii shabeellada hoose goobta afraad oo ah magaalada muqdisho kismaayo haddaan ugu horeeyo maanta mujaahidiintu waxay ka fuliyeen weeraro qarax kuwii ugu tirada badnaa ilaa toddoba weerar oo miino gaarayay loolana beegsaday wafdi ka tegay xamar oo murtadiinta ka tirsadaa gaarayna magaalada kismaayo wafdigaas ujeedadiisu ahayd qaska iyo waxa weeyaan khilaafka iyo jahwareerka halkaa ka taagan oo udhexeeyey murtadiinta iyo gaalada kenya oo meesha horey ugu sugnaa inay sii xoojiyaan oo ayaguna ay dhinac kasii noqdaan ayay halkaa u tageen oo dhibaatada kusii kordhiyaan dadka halkaa degan oo reer kismaayaa weeraradaas ilaa toddobada gaarayay afar ka mida waxay ka dhaceen nawaaxiga madaxtooyada laba ka mida waxay ka dhaceen xarunta maamulka magaalada kismaayo mid ka mida wuxuu ka dhacay jidka dheer oo xidhiiriya garoonka iyo magaalada kismaayo dhammaanna weeraradaas xiriirka ah oo ilaa toddobada dhulka aadka u kala fogfog ka dhacay ujeedadoodu waxay ahayd in lagu beegsado waxa weeyaan murtadiintaas kuwana horey ugu sugnaayeen kuwana ay xamar ka yimaadeen laguna naafeeyo waana laga gaaray ujeedooyinka laga lahaa intii ugu muhiimsanayd ilaahay baana ku mahadsan taasuna waxay tusaale cad ay u tahay oo isaan daahsaarayn in waxa weeyaan abaabul kasta oo ay galaan iyo si kasta o isugu dayaan inay waxa weeyaan ay caburiyaan dadka muslimiinta ah oo waxa weeyaan u dagaalamaya xaq diinta ah inaysan awoodi karinin awoodna aysan ulahayn inay dadka xaqa kudirarka inay joojiyaan weeraradooda meesha labaad oo jubbada hoose madow madow dagaal culus ayay xalay ku qaadeen mujaahidiintu markay ahayd saacaddu toddoba saac oo habeennimo halkaasna waxa weeyaan waxay ku beegsadeen maleeshiya murtadiin oo magaalada iyadu ku sugnayd dagaalkuna ayaga ayuu ku bilowday meel magaalada afaafteeda ayuu ku bilowday waxa weya waa la soo eriyey maleeshiyaadka murtadiinta ahaa waxay isku dayeen inay saldhigii nawaaxigiisa ku dagaalamaan mar kale ayay mujaahidiintu ka faramaroojiyeen waxayna u carareen murtadiintu xero ay ku lahaayeen kenyaatu meel magaalada ka baxsan oo ilaa saddex kilomitr u jida halkaa ayayna magan galeen murtadiinta daniimo fara badan ayay halkaa mujaahidiintu ka heleen oo laga xusi karo hub iyo rasaas aada u fara badan oo u kaydsanay maleeshiyaadka murtadiinta loogu talagalay inay ku dagaalamaan laakiin ilaahay uu haniimo mujaahidiinta uga dhigay magaaladuna dhammaanteed waxay gacanta u gashay mujaahidiinta oo ku sugnaa ilaa waa berigii kadibna amar lagu siiyey inay dib uga soo baxaan ayagoo amarkaa fulinaya madaxdooda uga timidna ayay mujaahidiintu dib uga soo gurteen shabeellada hoose shabeellada hoose saldhigga iyo afrikaanta kufaarta ay ku leeyihiin nawaaxiga lamber lixdan xerada loo yaqaano salaaxuddiin shan saac oo habeennimo ayay xale mujaahidiintu weerar ku qaadeen weerarkuna wuxuu ka bilowday meel ka baxsan waxa weeyaan saldhigaas aan sheegay oo afaafkiisa horaa laakiin waxa weeyaan waa lala soo kacay gaaladii ayagoo cararaya ayayna xeradii soo galeen ay u yaaleen taangidaiyo dabaabaadku xerada gudaheeda ayaana la isku qabsado dagaalka culus uu ka dhacay mar kale dhimashada inta la arkay goobta horeo laga soo eriyey waa ilaa toban askari oo gaala ayaa meesha ku meydhay wixii dambe xerada ku baktiyeyna warad badan lagama hayo muqdisho xala laba weerar ayay mujaahidiintu ka fuliyeen weerarka koowaad wuxuu ka dhacay albaraqa saddex saac oo habeennimo ayuu dhacay baasuukayaal iyo karnaylada garbaha laga rido murtadiin ayaana lala beegsaday waana lagu asiiba midka labaadna wuxuu ka dhacay biyadega gaar ahaan suuqa xaafadda shan saac oo habeennimo ayuu dhacay weerarkaasu waxa weeyaan waxaana lagu beegsaday murtadiin mujaahidiinta ayaana qaaday waana lagu baaba-ashay meeshaas waxa weeyaan si fiican ayaa wax loogu gaarsiiyey dhammaanna weeraradaas mujaahidiintu ay fuliyeen jeer iyo xalay waxa weeyaan waxay ka gaareen ahdaaf aada u waaweyn ilaahay baana ku mahadsan waxaa muuqata marka in dagaalka xaqudirirka ah oo jihaadiga ah oo waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala uu nagu adoonsaday in ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugeen iyo muslimiintu dhammaantood garabka la isqabsaday waxa weeyaan dagaaladiina ay mar walba qaadayaan ay xoogeysanayaan dagaaladiina uu hooska dhac uu ku socdo ninka qiimeeya sida runtii haddeer xaaladdu sida ay ku socotay halkana sidii ka hor ay ahayd si aanu dadka u sheegaynay inaa xeeladaha bedelay cadowga dardargooda dhul buu qabsanayay markaana waxa weya annagaa dhul ka qabsanaya waxa weeyaan awoodda iyadina kor bay ukacaysaa iyagana toodii hoos bay usii nuqa nusqaamaysaa ilaahay baa ku mahadsan taas marka waxaa la rabaa qof walba oo muslima inuu ka qayb qaato gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo dadkeedii la isku haysto oo diinteedii la isku haysto oo dhulkeedii la isku haysto ma ahan inay fadhiyaan oo waxa weeyaan ay ka doorbidaan inay nastaan oo waxa weeyaan guryahooda iyo ay ku nabadgalaan ma aha inay ka doorbidaan in gobonimada iyo waxa weeyaan diinta loo dirida weeyaan waxa weeyaan nin hadda ka horgabiyey waa ki yidhi haddaad matadiiridu mar bay nolosha dhaantaa dhaqashiya mar bay kaa yihiin dharastu xaaraan nin arbaaxyo ceebeed qarsaday dhaqayadeed maan cilmahaaga iyo dhexarsata xaajadaad taadid weliga haddaad maanta istiraada naso oo waxa weeyaan adigu dadkii ka qaybgelinaya dhibaatada ilmahaaga unbay dhaxarsan xaaladaa gubaysi ood maanta adigu aad dhowrato oo naftaada aad ka doorbido marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilaahay amarkiisana qaata rasuulka amarkiisa qaata caleyhi salaatu wasalaam nabigu wuxu yihi jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum saddexdaas mid kamida qofka ka buuxiye imaa inuu qarinkiisa iyo carabkiisa uu ku dagaalamo imaa maalkiisa inuu ku dagaalamo imaa inuu waxa weye naftiisa ku dagaalamo imaa inuu iskuba wado daraba dadka tabarta daran oon diriri karin ayaguna ducada iyo ikhlaaska iyo daacanimada iyaguna ha ku dadaalaan biidn illahi tacaala gaaladana waa laga adkaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu